fiidnimo wanaagsan ku soo dhowaada xilqadda lixaad ee taxanaha kabasho xilqadaheennii hore ee xilqadan ka horeeyey waxaynu kaga soo hadalnay ama kusoo lafagurnay arrimo fara badan oo muhiim u ah ruux kasta oo ay ka go-an tahay inuu ka kabto gudihiisa ama fahmo caalamka gudihiisa waxa ku kaydsan dareemihiisu sida u shaqeeyaan barto ama kasbado xirfado ka caawinaya in adduunyada dibaddiisa uu la tacaamuli karayo ama waxa weeyaan uu heli karayo qaabka ugu habboone hadba arrinta markaa hortaalla uu wajahi karayo xilqadeenna lixaad caawa waxaynu kaga hadlaynaa waxaynu u bixinnay nafhagrasho inta badan waxaynu maqalnaa ama aada loogu naaloodaa weliba baryahan dambe cadowgu darbiyadaha jiidho waa laygu maqan yahay waxaan haystaa laga xun yahay cadow badan baan leeyahay waxba laysuma quudho iyo waxyaaba la mida marka cid kale la eedaynayo ama la tuhmayo way fudud tahay in faraha la fiiqo oo si kalsooniyi ku jirto ereyga afka looga soo dhufto laakiin markaay u timaado inaynu adduunka gudaheenna dib ugu noqonno oo diiradda nafteenna ku soo jeedinno u fiirsanno fikradaheenna habdhaqankeenna muctaqadaadka aynu aaminsannahay ee gudaheenna ku raasukhay iyo guud ahaanba adduunye araggeenna aad bay u adag tahay oo naftu uguma dhiirana sidii ay dadka kale ugu dhiiranayd haddaba aynu isweydiinno waxaan uga jeedno nafhagrasho nafhagrasho erey ahaan erey bixinta af soomaaliga waxaan isiri waxaa ugu soo dhow nafhagrasho inaan u bixiyo af ingiriisiga waxaa lagu yidhaahaa self sabotage af carabigana waxay ugu yeedhaan atadmiir addaati ama isdumin isdumin aynu isla fahanno haddaba micnaha isduminta iyo wuxuu yahay isduminta iyo waxa ay tahay ama nafhagrashada iyo qaabka ay waxaweeyaan u dhacdo aynu isla fahanno nafhagrashadu waa haysashada caqiidooyin ama aaminaado taban oo negative ah oo qofku ka haysto naftiisa sida inuu aaminsan yahay inaanu wanaag badan lacag badan deganaanshiyo badan qurux badan guulo adduun iyo kuwo aakhiro oo badan midna u qalmin waa laga yaabaa inaad isweydiiso sidee ayay suurtagal u tahay ma qof baa necab wanaagga sidee qofku isula hadhi karaa inaad naftaada ka shakido awoodaheeda waxqabadkeeda kartideeda isku fillaanshiyaheeda cilaaqaad wanaagsan iyo dad wanaagsan inay ka agdhowaadaan intaba waxay ku qotontaa fikir isliidid iyo isla hadhid ah oo meel fog kasoo unkamaya meel foghee kasoo unkamaya fikradaha isliididda waxaa laga kasbadaa inta badan yaraanta iyo habkornimada oo qofku u soo koray iyo xidda soo korisay iyo wixii lagula kalaami jiray ama lagula xidhiidhi jiray xilliyadii uu yaraa waxa kale oo laga dhaxlaa deegaanka iyo qaabka looga fikiro deegaanka laftarkiisa waxaa laga dhaxlaa rumaysashada hadallada taban ee dadka kale ay ku leeyihiin ama ay ka aaminsan yihiin dareemadaas oo dhami naftaada bani aadamka markaad tahay way kaydsanaysaa way kaydisaa way biirisaa way bayrisaa way bayrisaa markay biiriso aakhirka hu iyo hanyari bay ka tolataa haddii markaad yarid lagu odhan jiray leysi baa tahay wax mataraa tahay wax matartaa tahay waxba kuma fillid waxba kuma roonid waa dabeecad xun tahay weji adagoon dadka loo soo dhowaanin ama aanay u soo dhowaanin ayaad leedahay markaad soo weynaato oo wixii repetition lagugu celceliyo lagugu celceliyo lagugu celceliyo lagugu celceliyo markaad koraysay markaad soo weynaato muctaqadaad kaasi way fogaanayaan oo meel fog fog fog fog fog fog ayay ku kaydsamayaan meel fog bahee ku kaydsamayaan adigii markaad weynaato markaa markaad yarayd ogaal fara badan baad lahayn laakiin markaad weynaato si allawaaciga oo ama aanad ogeyn ama si ogaal ah ayaad u adeegsanaysaa waad ogaal adeegsanaysaa ama si bilaa ogaala ayaad u dhaqangelinaysaa wax kasta oo wanaag kuu soo kordhinaya ama horumarkaaga wax ka taraya ama shakhsiyadaadii qofkaa tahay korinaya ama farxad iyo deganaanshiya kuu horseedaya ama iimaankaaga kor u qaadaya ama mansab iyo magac sare ku siinaya dib baad isaga soo qabataa markaad ugu dhowdahay ayaad soo qabataa markaase maskaxdaadi waxay ku leedahay waxba ha isku dayin waxba ha isku dhibin kolleyba waad ku fashilmaysaa ma istaaheshid maada heblaayo hebeloo kalaa uma qalantid fursaddan iyagaa u qalmi lahaa hebel iyo heblaaya waxaa iga wacana taloyaa siiya ayay naftaadii gudahaaga kaa odhanaysaa marka maraaxil bay martaa nafagrashadu marka hore waad kaydsanaysaa ama yaraantaadii kasoo kaydso oo sidii laguu soo koriyey iyo qaabkii iyo yarayadii lagu odhan jiray ha kugu raasuqaan oo ha iska dul tagaan oo ha isbiirsadaan oo naftaadii caqiidaha u noqdaan ama markaad weynaato erayada lagu leeyahay ee dadka ka agdhowi ay kuugu yeedhayaan ee taban ee negatifeka ah marya ka tolo oo dabadeetana aamin deetana isku shaabadee deetana isku qiyaas deetana islaakaysii dabadeetana waxaa tira anigu waan dabeecad adag ahay qof iska adadag baanahay dadka isma fahno waan iska dabeecad xumahay social skills fara badan malihii walaahi kuma fiicni waxaas aamin ilaa marka dambe aad isku qeexdid marka lagu yidhaaho bal isqeex markaa kaydsasho iyo rumaysashay soo martay waa labada marxaladood aakhirka waxay noqonaysaa markaa inaad ficil u bedeshid inaad hee ficil u bedeshid oo sidee loogu bedelaa tusaale ahaan waxaad heshay waxaad aaminsan tahay inaanad u qalmin waa adigaa judhiiba ku dareen wareeray sideen ula dhaqmaa waa maxay waxaan igu soo kordhay lacag badan baad heshay tusaale ahaan maskax faqiiraad leedahay lacag badan baad heshay waad wareertay waxaad aaminsanayd lacagtu inay wasakda adduunyo tahay dadka lacagta helaa inay waxaweyaan dad faasidiina yihiin in lacagta adduunyada in laga tegayo ay jeel u tahay dadka inaan waxalaala iyo waxaweyaan loogu talagelin kolleyba maryaro cad baa lagaaga duubayaa laba mitir baad ka gelaysaa adduunyadan in lagu raaxaysto looguma talagelin waxaweeyaan danbaa reer guuraa waxaasaad aaminsanayd lacag yar baad heshay lacagtii baad wareertay markaasaad ula dhaqantayd garaweyd waad la carartay waad qaybisay waad qaybisay way dhammaan weyday waad qaybisay way dhammaan weyday suuqaad tagtay waxalaala waxaad u baahan tahay iyo waxaanad u baahnaynba waad soo qaadatay waad burburisay waad burburisay waad burburisay waad burburisay muddo yaroo kooban ayaa intii ku soo gashay labalaabkeeda daynteedii lagugu yeeshay waxaasoo ficila waxa keenay aaminaadda aad aaminsan tahay inaanad u qalmin in lacagta kamiyaddaa leh yaa ama xaddigaa lihi aad haysato ama ay sayfinkuugu jirto amaba aad adigu lahaatid bikos sawirkani kuumaba sawirno maskaxdaada kama daadegsana marka waxaad ku raaxaysataa in dayn lagugu leeyahay lagugu lahaado in kolba lagu qaanabo in lacag yari ay kugu dhacdo inaad baahato inaad dadka kala shaxaado waxaas ayay naftaadu la qabsatay kuwaasaanad raalli ku tahay marka way kugu adkaanaysaa inaad lacagtii aad waxweyaan maarayn kartid ama aad la dhaqmi kartid tusaale kale aanu qaadano markay xidhiidhada noqoto waxaa aaminsan tahay oo kaa dhaadhacsan tusaalahaan gabadh baa tahay waxaa kaa dhaadhacsan raggoo dhani way kibir badan yihiin way khiyaamo badan yihiin ina rag lama sawiro ina rag lama aamino ina rag waa cadow ina rag waa kan ina kan waa keer dabadeetana xidhiidh kasta oo aad gashaa waxaad kala kulantaa qofka aad xidhiidhka la samayso amaad mustaqbal la eegaysaa inuu ku khiyaamayo amba uu waxaweyaan si aanad u qalmin kuula dhaqmayo waad arkaysaa waad dareensan tahay waxaan inaanay ahayn wax wanaagsan oo kugula dhaqmayo aakhirkii xidhiidhkii baad ka baxday xidhiidh wanaagsan baad gashay xidhiidh wanaagsan markaad gashay qofkii wuu ku ixtiraamay wuu ku sharfay madaxuu ku saaray wanaag badan buu ku tusay naftaadii markiiba difaac bay gashay difaac bay gashay bismillahi raxmaan raxiim tolo ninkani muxuu qarinayaa tolo muxuu ila wanaajinayaa tolo maxaa kasoo jijiila tolo muxuu ku dhaqmi doonaa tolo maya raggusaan may ahaan jirin waxbuu soo waxaweyaan falkinayaa kulleyba waxbuu ii maleegayaa tolo muxuu iga soo jiidanayaa tolo muxuu hadalka wanaagsan iga leeyay waa adiga xaalad abuuray waa adiga muraara dilaac noqday waa adiga lagu fahmi waayey waa adiga telefoonkii qaban waayey waa adiga hadalkaaga qalafsanaaday waa adiga xaalad abuuray qofkii ku dejiyey maxaa jira bal shaydaanka iska naar sidii wuxu jiraan cayn iyo jiin waxaa tahay baa la saari waaye markaasaad waxaad leedahay maya waxaweeyaan dhibaato aan jirin bad abuurtay waa bani aadam qofkii waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaa okay dee bal haye anigu ma garanayo waxaad doonaysa kolley waan ku fahmi waaye wuu tegey allah markaasaad oraysaa maanaan sheegin ina rag oo dhani waa isku mid mid waliba halkuu kasoo galay unbuu ka baxayaa markaasaad calaacal bilowday catowbaad bilowday dhibbana ayaad markaa ciyaartay because adiga maxaa ku muhiim ahaa muhiimkumay ahayn mentally maskax ahaan in xidhiirkaasi sii jiro ama sii waaro ama sii wanaagsanaado laakiin waxaad rabtay inaad xaqiijiso muctaqadkaaga adiga kugu beeran ee ah raggoo dhani waa khaayimiin lama fahmo ina rag waa sidan waa jirjiroole lama aamino wuu sii socdaa wuu sii marka cilaaqaadkao dhan waxaad ka aaminsan tahay inay calaacal yihiin in heese calaacal la dhegaysto in la ooyo inay qalbi jab yihiin in muraar dilaaca yihiin inay baryo yihiin inay baloog yihiin in laysdaba socdo in laysdaba wareego in kuma raaxaysanaysid oo kuma degaysa naftaada oo kuma xasilayso ixtiraamka iyo wanaagga iyo qadarinta iyo xidhiidhinta wanaagsan iyo in si sharaf leh waad ku cadanyoonaysaa waad ku cadanyoonaysaa yes waad ku cadanyoonaysaa wax allaale iyo wixii horseedi kara inaad xasilooni dareentid inaad he xasilooni dareentid marka taasi waxay ku tusaysaa mar walba gudahaaga waxa ku kaydsan ya waxaa ku kaydsan nafaagrashadaas iyo self sabotaging wanaagii iyo khayrkii adaas ka hor jooga laakiin ma doonaysid inaad ku baraarugtid ma doonaysid amaba kuma baraarugsin oo isma weydiinaysid intee in laeg baan xidhiirkaa burburay anigu qaybka ahaa inuu burburo intee in laeg baan nicamka iyo wanaagyada iyo waxa ilaahay ii soo biirinaya dhinac kasta noloshayda anigu aan iska hortaaganahay anigu he aan iska hortaaganahay tusaale ahaan shaqo wanaagsan baad heshay shaqo wanaagsan baad heshay dad wanaagsan baad la shaqaysay meel wanaagsan baad ka heshay waqti wanaagsan baad aad heshay laakiin maskaxiyan waxaad aaminsan tahay shaqadu inay dhib tahay inay socod tahay in cirbaho laga daala ay tahay inay wareer tahay in lasoo dhidido in adigoo waxa weeyaan dee dushaada laga dheehanayo daalkaad gurigii timaadid inaad rawan soo shaqeeyey in lagu dareemo maaragtayey maantao dhan buu qofkani shaqo ku maqnaa deetana shaqadan cusubee degan laynka qabo waad ku daalaysaaba maskaxiyan waad ku daalaysaa hadda wax dhibaatii ma jiraan totally laakiin maskaxdaadiiba waxay abuuraysaa dhibaatay abuuraysaa deetana dadkii baad isku dhacaysaan shaqadii baad gudan waayeysaa adigoo dhan baa wareeraya maxaa igu watay shaqadeydii hore maan iskaga noqdo because waxaad la qabsatay oo naftaadii ay la qabsatay inaad u shaqaysid si hoose inaad u shaqaysid marka ma doonaysid inaad seerkalkii aad ka baxdid ma aaminsanid inaad u qalantid shaqo shaqada ka wanaagsan ead haysay waxaad aaminsan tahay inaad fikirka aad shaqada ka haysatay muctaqadka aad ka aaminsan tahay inay rafaad iyo balanbal ay noqoto mar walba sidaas leeg naftaada markaa lagu ammaano ama wax wanaagsanoo adiga xataa shaqsiyan aad leedahay lagu sheego markiiba difaac baad gelaysaa maaniga maya iska daayo markii way ku dhibaysaa in wanaagaaga lagu sheego laakiin haddii lagu liido haddii lagugu joogsado haddii lagu inkaaro waxaad u aragtaa wax caadiya sababtaasaad u soo jiidataa ama ay kuugu hareeraysan yihiin dad mar walba hanka kaaga joogsada mar walba si hoose kuula hadlaa mar walba waxa weeyaan ku liida adiguna waxaad ku raaxaysataa dad xunbaa i walaahi bilaahi igu hareeraysanoo waada adduunyada iska saaso waa la sitaxaamayaayoo maaragta ayaad ku raaxaysataa bikaas wanaagiina waad ku cadanyoonaysaa waxaasoo dhan waxaa kuu horseedaya waa muctaqadaadka nafaagrashada ah ee gudahaaga ku kaydsan gudahaaga ku kaydsan dareenka ogolaanshiyahaaga gudeedii ma aha mid koran oo wanaag soo jiidasho leh ya ma aha mid koran tusaale kale aan soo qaadano xilliga la ducaysanayo waxaynu ogsoonnahay diinteenna meesha ay niyaddu ka joogto ama aaminaaddu ay ka joogto maxaa layidhi inama alacmaalu binniyaat acmaashu ama ficiladu mar walba waxay ku sidkan yihiin niyaadka adduunyadan aad arkaysid oo dhani reflection waxay ka tahay waxa gudahaaga qotoma haddaad gudaha ka duunsan tahay ood ka rajeela'dahay ood ka madowdahay indhahaagu waxay qabanayaanuun madowga niyadaadu waxay soo jiidanaysaa madowga waxaad la kulmaysaa dad madowga jecel dad madowga ku raaxaysta dad waxa weeyaan aykigooda hooseeyo meeshaad ka shaqaynaysa waxay noqonaysaa meel liidata because gudahaagiibaa sidana gudahaagii ayaa sidan ah marka mar walba dabaadaadii waxaad ka dheehanaysaa waxaa gudahaaga ku jira ducada markaad ducaysanaysid tusaalahaan ducada aad ku ducaysatid adiga oo waxa weeyaan aaminsan waxaad ilaahay weydiisanaysid inaad u qalantaa way ka xaqiiqsami og tahay ya way ka xaqiiqsami og tahay ama way ka macaan tahay oo ka dhadhan wanaagsan tahay ta aad adigoo hasiimaho isle waxa weeyaan iska ducayso bal koleyba wuxunbaa ka soo bixiya aad ducaysatid adee aad ducaysatid bale culimmada qaar waxay gaadhsiiyaan qadarka shayga la yidhaahaa wuxuu muwakal ku yahay hadalka alqadaru muwakalun bilkalaam bay yidhaahaan oo tusaale waxay usoo qaataan nebi yuusuf markii uu galay jaalka ayaa waxay israa'iiliyaadku soo arooriyaan inuu ilaahay weydiiyey oo yidhi ilaahay oo rabbi jacaltanii fi sijni tawiila ilaahu in badan ayaad igu daysay jaalka markaasaa israa'iiliyaadku isla markaa waxay soo arooriyaan in ilaahay ku yidhi anta sa'altana asijna fa acطaynaak walow sa'altana alcaafiyata lacaafaynaak adaana weydiistay jaalka annana jaalkii baanu ku siinay haddaad odhan lahayd ilaahu gabadhanna iga badbaadi jaalna ha i gelinina waanu ku siin lahayn caafiyaddaas oo labadaba waad ka badbaadi lahayd wadee fi suurati yuusuf waxaan ogsoonahay markay gabadha ku tiri waa lagu xidhaya dii kale hawshanaan rabo dee ii fuliyo ii samee waa ka yidhi rabbi sijni axabu ilaya marka taas waxay ku tusaysaa noloshaada iyo qaabka ay u socoto iyo waxyaabaha kugu dhacaya wax fara badan erayadaada laftarkoodu inay saamayn ay kugu leeyihiin waa sababtay muhiim u tahay in qofku markaad naftaada ka hadlaysid ee golashaada aad ka hadlaysid ee hiyigaaga aad ka hadlaysid ee hankaaga aad ka hadlaysid ee himiladaada aad qeexaysid inaad ereyo wanaagsan oo positifa oo khayr iyo barako ku qotoma inaad kaga hadashid naftaada markaad ka hadlaysid oo inaad si wanaagsan oo sharaf leh oo wanaag leh oo waxa weeyaan qurux leh aad u sifaysaa adee aad u sifaysaa inaad gudahaaga ka dunsanayn sababta mar walba qur-aanka ay ugu soo noqoto walaa tahinuu walaa taxsanuu maanada waxaa la yidhaahaa markaad gudaha aad waxa weeyaan aad aad ka burbursan tahay sababtaasu ilahay muslimiinta uleeyay mar walba walaa tahinuu gudaha ha ka burburina wax kastoo dhacaya ummaddu si kastoo xaalkeeda u hooseyso si kastoo cadowgu idinka fara badan yahay si kastoo challengesku ay u badan yihiin walaa tahinuu marnaba gudaha ha ka burburina markaa mar kastood naftaada ka shakido waxaa ka dhalanaysa inaad samaysid ficilo kullidi ah wax kasta oo noloshaada aad ka rabto ama horumarkuu horseedi kara marka waa intaanad cid kala canaananin intaanad cid kala canaanin isweydii intee in leeg baan anigu mas-uul ka ahay waxa igu dhacaya inaan anigu waxa weeyaan aan qayb ka ahay ama aan aaminsanahay bayna waxaan igu dhacaan inaan waxa weeyaan aan istaahilo oo kale mar walba waxaad eegtaa ood qiyaastaa dareenka ogolaanshiyahaaga gudeed intuu leegyahay wanaag ma kugu beeran yahay wanaag ma rajaynaysaa niyaddaadu masan tahay ma aaminsantahay xaaladdaad ku jirto ee negatifeka inaad ka bixi kartid miyaad aaminsan tahay inaad u qalantid inaad kusii nagaatid sababta ugu weyn ee qofka bani aadamkaa dhiirigelin karta ama wanaag u horseedi kartaa waa in ilaahay subxana watacaala kuu doortay kuu doortay inaad ka mid noqoto dadka adduunkan jooga markii aad caloosha hooyadaa ku abuurmaysay intaas millions and millions sbamka aabbaha ayuu ilaahay kaa soo doortay inaad adigu waxa weeyaan aad ka dhalatid markaa sabab baad u timi adduunkan wanaagii awoodo badan baa kugu kaydsan xilligan qarnigan imtixaankan challengekan waxaa kugu gadaaman oo dhan wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala ku siiyey awoodo aad kaga bixi kartid laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wascaha marka waa in naftaadu ay gudaha dareentaa wanaag oo dhan caafimaad oo dhan deganaanshiyo oo dhan inay u qalanto raxmadda ilaahay inay u qalanto inay u qalanto inay ka baxdo challengeska iminka haysta wax kastood rajaynayso wanaagsan inaad aamintaa inaad u qalanto inaad heshid inaad he aad heshid dadka qaar markay gudahooda ka dunsan yihiin mar kastoo wanaag yar u soo kordho awoodda negativitiga gudahooda ku kaydsanay xataa waxay sababtaa mararka qaar jir ahaan inay u xanuustaan marka wanaag yar u soo kordho because way diidayaan systemkoodaa diidaya wanaagii systemkoodaa diidaya deetana way xanuunsanayaan deetana way dhacayaan deetana way dhulkay ka kici waayeen ilaa iyo maalintii waxaa sii soo kordheen laymaba qorin baan u malanaya aniga wanaag maalintuu wanaaggii waayo qofkii waa kan oo caafimaad qaba marka intaanad cid kale aanad eegin oo cid kale aanad odhan waxaweyaan cadow baa leeyahay cid kale ay daba soctaa waxbaa iga duulku horeeya qurumaa igu hareereysan isweydii adiga muctaqadaadkaagu ma kuwa faasidaba mise waa kuwa saalixo wanaagsan oo kuu adeegaya u adeegaya naftaada yees waa laga yaabaa yaraantaadii inaad si negative usoo kortay laakiin haddood weyn tahay waxaad haysataa waxaad haysataa awood ah inaad ku bedeshid muctaqadaadkaaga oo dhisatid kuwo cusub oo positive ah